kulanka lamada maalin iyo weliba lanku hadalay sidii lanku horseedi lahay dhibaatooyinka hanraabtiya la kulmayana iyadoona ku qeyb galeen dhallinyarana iskajaarta reeg iyo bilaan si fikridooshayoonku dhiibadaana sida la koroojiyo kor dhibaatooyinka ku dhankee bilaanta kulankiiyo weliba qaban qaabiyey ururka bay woman on dhaqaaqowa xuquuqda hanraabta si lanyara iyo xadgudubyada ku dhankee hanraabta guddoomiyaha ururka bay womana zaynab cumar cali iyo siifaa faasaan ku hadali muhiimada kulanka lanqobdi iyo walyaabo lafadaa inti laha ku saara maanta waxaan baran doonaa maxaa la dhahaye isdhexgalka bulshada iyo nabaddii inaan ka shaqayno oo adinkana aad maxaa la dhahaye ay noo naqato tababar ee noo naqaninoo laakiin aqoon isweydaarsi aqoontiina u baahannahay madaxda dowladda nooga socota wasaaradda haweenka iyo wasaaradda arrimaha gudahana bulshadana waxaan leeyahay maanta halkan waxaa u fadhisaan waa mas-uuliyad waxaa matalaysaan labaatan iyo shantiina qof waxaa matalaysaan dadkii kaloo magaalada baydhabo ku noolaa maxaa la dhahaye dhammaan reer baydhabo dhan hal mar training looma wada qaban karo aqoon isweydaarsi looma wada qaban karo laakiin waxay idinka ladiin soo xusho waxay tahay qof walba cashirku halkan ka barta inuu dib ula laabto tacdiyada haweenkaoo kaleeta siday ku yaraan lahay inaan sameyno nabadoo kaleeta inaan ka shaqeyno barnaamijkan wuxuu ku saabsanaan doonaa jawaabaha degdega ah iyo digniinaha xili hore dhaca yacni waa early warning and early response marka inaan jawaabo degdeg bixin hadday dhibaato dhacdo intay dhibaatada dhicin inaan digniino badan aan sameyno waxaa ugu mahad celinaynaa safarwal oo mashruucanaytana siisay sidoo kale waxaa nala jooga program managerka safarwal maxamed yarow aaduun u mahadsan yahay imaashihiis waa ugu mahad celinaynaa haddaan nahay ururka bywoman insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in deegaanada koonfur galbeed aan nabadda sidii maxaa la dhahaye magaalo nabdoon ay ku naqan lahayd gobolada nabadoo kaleeta haddaan nahay haweenkii oo bywoman waxaan ka shaqayn doonaa nabaddo sidii ay ku ballaaran lahayd mashruucanna wuxuu ka shaqayn doonaa xudur iyo baydhabo xudurna waa rajaynaynaa inaan dhowaan gaarno oo bulshadii aan la fadhiisano bulshadii maxaa xal noo ah nabadii sidee lagu gaari karaa wacyiga nabad badan inaan sameyno tacdiyada haweenka ka dhanka ah sidii lagu yareen lahaana hadduu ilaahay raalli ka noqda inaan maxaa la dhahay laftirkeedaba aan ka shaqeyno maxaa la dhahaye bulshada iyo culamaa udiinka iyo haweenka iyo dhammaantooda waa in nabadda laga shaqeeyaa cid cid ka sarreysa ma jirto dadka oo loogu wacaayo maxaa la dhahay dadka laga tiri badan yahay runtii ayagaa ugu tiri badan laakiin soomaalida saasuun iska dhahday mar walban ilaahi subxaana wa tacaala agtiisa waxaa sharafi karaamo ku leh ina akramakum cinda allaahi atqaakum waxaa waaye dadka oo ilaahay maxaa la dhahay oo karaameeyo waa dadka oo maxaa la dhahay taqwada ilaahay ku dadaala cid cid ka laan dheeraysan ma jirto hadda dadka inta isla joogna dhammaantoodana dad noocaasaan ka wada koobannahay inii kaal guddoomiyaha ururka haweenka degmada baydhaba hindiye isaaq iyo weliba yeena bogaaday barnaamijka lankuga horseedahaya tacdiyada iyo la kulmayana hanraabta koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan han baydhaba barnaamijkan dadku hadanta fadhiyaan kulligiin xaafada kuwada kooyteen wali la faday fikridiga la faday fikridin inti la aruuri macnaha inti isin walay la siin sheega mee isigna xaafado isin kooysan fikridi kajaar wali kujaar inti la isweydaarsuyo sida hadda mm yar sheegeen ku dheegay lanka samayl eraay barnaamijkan horta wali gaariga ee haweenka tacdiyada haweenka la kusuubiyow ku hortag i ka tabatagba hoo ku hortag adan kusuubin haddana ku tabadag ku tabadag inti la kusuubiyo dadka inti iskukooy geeka isigna may la siin kufaday wali fikrida isin xaafado isin ka aragtaan isin ha aruurdeen inta isin sheegtaan dadka macalimiin oo isin casharsan siiyaan layma ah wali la faday fikridiin la faday lanka saxaafadii kooy fikridii arag hata bilaanga tacdiid la soo bi kor langa idis mayl arag shakashaka aad korto hartiyaal shay dhibaatay kor ciyaal ka deeri kor bilaan in kastaba dib unku kooy kor madun wali la faday dhibkaas isin ha gudbiidan dadka shacabka dhibkii oo xaafadaha ku gudbii faday isin ah baay magna wali waxa wala ku qobdaas ficilkiya wal ku qobda fadii iyo yeen yeen suubiyaas